runtii waxa ay ansixiyeen horta waa sheeko soo socotay in muddo ah saad ula socoto xataa waktigii trump uu tegayey ama madaxweyne obama uu yimid biden doodan way socotay ahayd in tiktok gebi ahaan la joojiyo ama kambeni maraykan uu la wareego hadda kolley waxay saldhig ku leeyihiin tiktok maraykanka xafiiskooda maraykan ku yaalana waa maraykan ayaga marka waxay ku doodayaan qolada tiktok annaga si si xorriyad ah oo ka xor ah xafiiska annaga weyn oo china yaynu u rangalaynaa ama aan uga shaqaynaa maraykanka laakiin waxay kuwan ku doodayaan hadda keenay biilkan cusub in xogta dadka maraykanka ah lala wadaago hay-addan kambenigan kambenigii hooyada uu ahaayoo lahaa ay ku yaaleen china kuwa haddii lala wadaagana waxaad dowladda waddankaas ay ku khasban tahay inay ayagana macluumaadkii dadkeena ay hesho
waa gartay marka maxay u cuskadeen oo halista ugu weyn oo la dareemayo oo tiktok soo gashay maxay tahay wallaahi nihow halista ugu weyn ayay cabsi ka qabaan maadaama china ay tahay socialist waddan ah waxay leeyihiin waddanka dowladda dadka kontaroosha maadaama dadku ay kontarooshaana xogtoodana way kontarooshaa tiktok maadaama laga leeyahay china tiktoka maraykan ku yaalla maadaama uu ka diiwaan gashan yahay maraykan ay leeyihiin kuwa kambeniga maraykan baynu nahay laakiin still hooyadii lahayd yaa waxay kambeniga manaha kuwii meeshii uu kasoo farcamay baa ku yaalla china oo weli ilaa haddana xor uusan ka ahayn ka halkan ku yaallo informationkan la gudbiyey shacabka maraykanka ahna waxay awood u leeyihiin bay leeyihiin tiktok inay dowladda china ay gacanta ku dhigto dowladdaas haddana waxaa runtii dad congresska arrintaa macnaha hirgeliyey ayagoo dhahaya xagga security ahaan iyo national securityga waddanka cabsi aan u qabna la alligeed baan u sameynaynaa arrintan nin u baasgaleeya biilkan saasu ay tahay congresska constituensigooda ama shacabka ay matalaan yaa aad u wacayay ayaamahan xafiisyadooda oo dhahaya joojiya ha sameynayna arrintan laa congresska maadaama ay dowladdii ay matalayaan shacabka u matalaan xoogaanay u yihiin waxaaba badanoo amniga waddankana iyo waxay ku andacoonayaan securityga national securityga la alligiis khatar bay ku tahay inay sii jirto tiktok lagana lahaada china haddii aad rabtaan bay yidhahdeen inaad sii jirtaan waa inay gebi ahaan aada la wareegtaan kambeni maraykan ah aad ku wareejisaan ama kambeni aan ahayn chineskas
shaafiyow sidaan la soconno gudaha maraykanka barnaamijkan tiktok dad lagu qiyaasay ilaa iyo boqol iyo toddobaatan milyan ayaa isticmaasha qaarkoodna ma aragtay shaqooyin ay ka dhaxayaan ama ganacsi dhalinyaro ay u badan yihiin marka ninka tiktok madaxda ka ahna wuxuu sheegay in ilaa saddex boqol oo kun oo shaqooyin oo dadka maraykanka ay haystaan ay ku lumi doonaan ama ay halis gelin doonaan marka dadkaasi malaayiinta ah ee tirada badan oo weliba dhalinyarada u badan sidee uga falceliyeen markii arrinkan uu soo baxay intay doodiisa soo socotay oo dhan xafiisyada congresmanada congresyada congresmemberada aaminsanaa arrintan inay hirgasho waxay xafiisyadoodu ahaayeen kuwo aada mashquul u ah waxaana mashquul ka dhigayey dadkii maraykanka ahaa ee isticmaalaya tictoka oo diidan kana horjeeda arrintan marka waxaan runtii laakiin waxay ku doodayaan congresska maadaama annaga xoog ogaal aan ka nahay kuwa isticmaalo oo national securityga waddankana dadka loo dhaariyay aan nahay waxaan u aragnaa waddanka inuu khatar ku jiro hadduu saan sii ahaado tictok marka waxay kuleeyihin ayaga dadka rabitaankooda waa sax waana qiimeynaynaa laakiin national securityga yaa riski ku imanaya haddiian fasaxno oo arrintan sideeda ay sii ahaato jos dadka waxay ku qanciyeen marka waxaan rabnaa tictok inay go-aan gaarto oo baloniga dhinacoodu yaalla hadda inay go-aankaas oo ah inay de gebi ahaan iska xirmaan oo baaba-aan iyo inay door bidaan kambeni maraykan ah oo maraykan saldhigooda uu ahaado iyo inay waayaan abkii la oran jiray oo dadku ay soo degsan jireen oo tictok ahay gebi ahaanba la joojiyo laysinkana laga kalsoodo lix bilood baana la siiyey muddo inay kasoo fikiraan marka shacabka runtii way ka gelgisheen arrintaas kolley falcelintooda maanta maadaama la baasgelayay qaar badan ma aysan filaynin kolley waxaan arki doonaa maalmaha iyo weegaga soo socda waxaa laga yaabaa qaarkood ilaa maxkamadeeda la aadaan waxay aaminsan yihiin shacabkii in lagu xadgudbay xaquuqdoodii ahayd in qofka express galayo fikirkiisa meeshuu doonan uu ku dhibto isagoon wax dhibaatay dhaawac u geysanayn dowladdiisa iyo dadkiisaba marka waxay aaminsan yihiin raajskooda lagu xadgudbay inay tahay in tictok la xiro saa u sheegtana saddex boqoloo kun in ka badan oo qof baa yaa ganacsi ka sameynayay oo dhaqaalo badan kasoo gelayay intaasoo luusgalaysana waxay waddankay khasaaro u tahay laftigeed aqalka sanadka weli ma uusan gaarin biilkan markuu tagana qaar ka mida waa xoogaa xuog guuxa dadkay maqleen waxayna aaminsan yihiin in aysan gebi ahaan aan la joojinin laakiin si kale loola xaltamo marka meesha ku dambeyn doonta lama yaqaan laakiin kolley hadda maanta go-aan baa laga gaaray in la joojiyo tictok maraykanka laga joojiyay muddo lix bilood gudahooda haddii aysan go-aan la iman ah in dadka lookalka aysan ku wareejinin ama kambani lookal ay ku wareejirin jiritaankiisa kambani ahaan marka waxaan filayaa kolley meel baa lasugu iman doonaa xal lagu iman doonaa laakiin runtii waa waa waa waxaan u aragnaa tiktok inuu hadda yahay aalad aada u xoog badan waad la socotaa hadda caalamka meelaha lagala socdo oo hadda dagaalkii ka dhacayay qasa meesha aad aad loogala socdo oo ah tiktok waayo facebook waxaa dadku way ka joojiyeen oo meelaha waxyaabaha qaar dadkooda soo saaro ma ogola marka waxay ila tahay dad badan oo aan muslimiin ahayn oo maraykan ah oo aada u badan saa u sheegtay hadda saddex boqol oo kun oo maraykan oo ka faa'iideeyay ganacsi ahaan iyo iyo boqol iyo todobaatan milyan oo qof lambar yar maaha waa haaf waddankan tiradiisii dadkii ahaa intaasoo dhan waxaan filayaa inaysan lusgarayn doonin kolley xal ubaa iman doona saan rajeynahay marka waxaan filayaa shacabka guuxooda waa la dhegeysan doonaa waa la waa waxun baan kolley lagu qaban doonaa saan filaayo